su-aashu waxay ku saabsan tahay qofbaa wuu soomaa qaadkana waa iibiyaa waxa uga soo baxana dee waa ku soomaayo waa ku suxuurtaa waana ku afraa weliba wuxuu ku daray cid kalena fidyu ka bixiya waxay ku xidhan tahay marka hore qaadku muxuu yahay ma xalaal baa mise waa xaaraan qaadku xaaraan weeyi oo ma bannaana wuxuu xaaraan ku yahay caafimaadkiibuu wax yeelayaa hurdadiibuu tagsiinayaa yacni qofka noloshiisiibuu qasayaa caqligiisiiyo maskaxdiisiibuu khalkhalinayaa dhibaatooyin badan buu leeyahay dhibtiisaa dheeftiisa ka badan khamriga iyo khamaarkana waxa loo xaaraantinimeeyey waa in dhibaatadoodu ka badan tahay dheeftooda qaacidada sharcigii waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixay dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay marka dhib badan buu leeyahay mar hadduu qaadkii xaaraan yahay kasabkii laga shaqaysanayay qaadkana wuxuu noqonayaa xaaraan ina allaha idaa xarama shay-an xarama samanahu ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagta ka soo baxaysana waa xaaraantinimeeyey yani wixii xaaraana faa'iidadiiyo kasabka laga helayna wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonaya marka in laga suxuurto iyo in laga shaqaysto iyo in lagu afuraa midnaba ma bannaana yacni waxa weeye ashyaada dhammaantood wax bannaan noqon maayaan sadaqo in laga bixiyaana ee mid markaa ajar sadaqa lagu helayo maaha marka fidyada in laga bixiyo ma aha yacni kasabka iyo lacagta qaadka laga helay in laga bixiyo maaha niyatu takhallus waa u bixin karaa inuu isdhaafinayo laakiin sadaqo uu qurbo ku doonaayo ama fidyo waajib lagu gudanaayo dee qaadkii laguma bixin karo lacagtii ka soo baxday oo kuma ansaxayso wallaahu aclam